بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan fadlu linfaaqi fii sabiili illaah in ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wax loo bixiyo fadliga iyo derajada iyo abaalka ay leedahay ayaaynu wax ka tilmaami doonaa للشيخ axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحول علي إن شاء الله تعالى في هذه الليلة aynu qaadan doonaa kelimo ku saabsan fadlu linfaaqi fii sabiili illaah waxaanse ugu horayn u mahadnaqayaa rabbi subxaanahu wa tacaala allaha inoo yasiray inaynu liqaagan iyo kulankan waxa weeye aynu yeelanno waxaa kaloo mahad mudan culimada suurtogeliye liqaagan ee sheekh moxamed cabdi daahir ugu horreeyey jazaahu llahu khayran iyagana waan u mahadnaqayaa intaa dabadeed al-infaaqu fii sabiili illaah in ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wax loo bixiyo fadliga iyo derajada iyo abaalka ay leedahay ayaaynu wax ka tilmaami doonaa dabeed waxaynu raacin doonaa masaajidada iyo makaanada ama derajada ay islaamka dhexdiisa ku leeyihiin iyo inay masaajidadu yihiin meelaha ugu muhiimsan ee ugu mudan qofka mu'minkii maalkiisa inuu geliyo walaalayaal waxaa rasuulkeenna moxamedii sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay xadiid saxiixaynka ku sugan oo abu saciidin alkhudri uu warinayo wuxuu saxaabigaasi uu yidhi kharaja rasuulu llah sala allahu calayhi wasalama fii adxan aw fitri waxa uu rasuulku soo baxay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh maalin ciid al adxaa ah ama ciidulfitri ah ayaa nebigu uu musallihii dadku ay ku tukanayeen u soo baxay markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu raggii u khudbeeyey ayaa dumarkiina uu soo maray oo uu u yimid si uu u waaniyo waxa uu nebigu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi dumarka uu ku yidhi markuu waaninayey yaa macshara annisaa'i tasaddaqna fa innii ra'aytukunna akhara ahli nnaar waxa uu yidhi dumarkiiow sadaqadaysta oo wax la baxa waayo waxaan idin arkay inaad tihiin ahlu naarka kuwa ugu faraha badan maadaama aad tihiin akharu ahli nnaar wax la baxa oo sadaqadaysta dumarkiiow haweenay ayaa dumarkii ka dhex kacday markaasay tidhi walima yaa rasuula allah rasuulkii allow maxaanu ku noqonnay oonu ku mutaysannay inaannu noqonno ahlu naar kuwa ugu faraha badan waxa uu rasuulkeennu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam tugfirna allacna wa takfurna alcashiir nacdasha ayaad farabadisaan zawjka ama raggiinnana waa ka gaalowdaan oo nicmada ay raggiinnu idiin galaan kama garowdaane waa diidaan oo waa ka gaalowdaan walaalayaal shaahidunaa min alxadiid waxaa xadiidka aynu uga soconnaa oo aynu waxa weeyaan ka daliishanaynaa anna asadaqata xijaabun min annaar inay sadaqada iyo ilaahay dartii oo wax loo bixiyaa ay qofka muslimkaa rag iyo dumarba naarta ay ka xijaabayso oo ay u noqonayso mid naarta uu kaga badbaado ruuxu bal waxa weeyaan min ahami asbaabi annajaati min annaar asbaabaha ugu muhiimsan ee naarta lagaga badbaado ayay ka mid tahay ilaahay dartii in wax loo bixiyo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu dumarka tilmaamay inay ahlu naarka kuwa ugu faraha badan ay yihiin waxa uu amray waxay naarta kaga badbaadi lahaayeen oo sadaqada ah oo waxa uu yidhi tasaddaqna akhawaatii fillaah waxaa shaki la'aana gabadh kastoo muslimadihi inay doonayso inay naarta ka badbaado oo jannada rabbi ay hesho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa ay hesho iyo raalli ahaanshihiisa waxaad ogaataa ukhti lmuslima sababta ugu muhiimsan ee taa lagu hela inay ka mid tahay alsadaqa waalinfaaqu fii sabiili illaah saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwo marka ay nusuusta maqlaan u dhega nugul oo ku dhaqma waxaa taa aynu ka fahmaynaa aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun waxau rabbi yidhi subxaanah gaadhi maysaan samafalka iyo derajada wanaagga gaadhi maysaan ilaa aad wax ka bixisaan waxa aad jeceshihiin maalka aad jeceshihiin ilaa aad wax kala baxdaan waayo maalkaaga kaad u jeceshahay ilaahay dartii wax ka mida markaad u bixiso ayay daliil u tahay oo astaan iyo calaamad ay u tahay inaad derajadii biriga iyo samaha iyo wanaagga aad gaadhay haadihi al aaya markay soo degtay bal saxaabadii rasuulku mawaaqiftay ka qaateen u fiirsada si aad ugu dayataan oo raggaas iyo saxaabada aad qudwe iyo tusaale uga dhigataan waxaa saxiixaynka ku sugan xadiidka anas ibnu maalig uu warinayo waxa uu yidhi kaana abu talxata akthara alansaari bilmadiinati maalan min naql waxa uu ahaa saxaabiga abu talxa la yidhaahdaa ansaar ninka ugu xoolo badan nimankii ansaareed ee reer madiina ninka ugu xoolaha badan ayuu ahaa maalkiisuna basaatiinta timirta ayaa uu ahaa marka wa kaana axabba amwaalihi ilayhi bayruxaa xoolihiisa wuxuu ugu jeclaa abu talxa bustaanka bayruxaa la yidhaahdo ayuu ugu jeclaa xoolihiisa wa kaanat mustaqbilata almasjidi wa kaana rasuulu llah sala allahu calayhi wasalama yadkhuluhaa wa yashrabu min maa'in fiiha tayib waxaa bustaanka bayruuxaa u ahaa mid masaajidka nebiga qaabilsan oo ka soo hor jeeda rasuulkuna salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh bustaanka abuu talxa waa uu geli jiray biyo macaan oo u lahaa ayaanu ka cabbi jiray waxa u anas yidhi falamaa nasalat haadihi alaaya aayaddani markay soo degtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun qaama abuu talxa ilaa rasuuli illaah aayaddaasi markay soo degtay ayaa abuu talxa rasuulkii ilaahay u kacay faqaala yaa rasuula allah markaasuu yidhi rasuulkii allow intuu rasuulka u tegey ayuu yidhi rasuulkii ilaahayow ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun wuxuu abuu talxa yidhi rasuulkii ilaahayow ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi samafalka iyo wanaagga derajadiisa gaadhi maysaan ilaa maalka aad jeceshihiin aad wax ka bixisaan wa ina axabba amwaalii ilaya bayruxaa waxau abuu talxa yidhi xoolahaygana rasuulkii allow waxaan ugu jacayl badanahay bustaankayga bayruxaa la yidhaahdo bustaankaasaan ugu jeclahay wa inahaa sadaqatun arjuu birahaa wa dukrahaa cinda allah waxaanuu yidhi markaa abuu talxa bustaanka bayruxaa ee maalkayga iyo hantidayda aan ugu jacaylka badnaa waa sadaqo hor ilaahay aan u bixiyey oo samafalkeeda iyo kaydkeeda iyo ajrigeeda ilaahay agtiisa aan ka rajaynayo fadachaa yaa rasuula allahi xaysu araaka allah wuxuu yidhi abuu talxa rasuulkii allow meel alla meesha alla uu ku tusee waxa weeyaan aad u garato dhig oo waxa weeyaan ku bixi allahu akbar abuu talxa laba mas'ale ayuu isku darsaday kow mas'alada koobaad waxay tahay isagoo maalkiisii bixiyey kuwa ugu jacaylka iyo maxadabada badnaa ta labaad waxa ay tahay isagoo maalkuu bixiyey isagu aan u meeldayn oon isagu la doondoonan halkuu ku bixinayo iyo halka uu geynayo laakiin waxa uu yidhi anigu waan bixiyey oo hor ilaahay ayuu iiga baxay ee meeshaa doonta dhig rasuulkii ilaahayow markaasaa rasuulku waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam bakhin daaka maalun raabix bakhin daaka maalun raabix bakhin waa kelima tuqaalu cinda tafkhiimi alamri waalicjaabi bih bakhin waa eray la yidhaahdo arrinka marka la weynaynayo ee aad iyo aad loola dhacsan yahay ee loola tacajubo markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu aad iyo aad ula tacajubuu ula yaabay waxa uu aad iyo aad u weyneeyey arrinka abuu talxa ka suuroobay oo ah maalkiisa bustaankii uu ugu jeclaa waa bayruuxaa'e inuu ilaahay dartii u bixiyo markaasaa uu yidhi bakhin walle waa arrin weyn oo la yaab badane daaka maalun raabix kaasi waa maal lagu macaashay waa xoolo aan lagu khasaarin balse lagu macaashay oo ajri iyo abaal ilaahay agtiisa lagaga helay waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam araa an tajcalaha fi laqrabiin waxaan arkaa abuu talxow inaad bustaankan ku bixiso dadka xigtadaada iyo aqaaribtaada ah waayo sadaqadu mar walba ajri iyo abaal ayaa laga helayaa laakina asadaqata cala alqariib sadaqatun wasila laakiin markaad xigtadaada iyo aqaaribtaada wax ku bixiso waa sadaqo iyo xidhiidhintii qaraabada oo wada socota oo laba ajri oo isxambaarsan ayaad labadaba helaysaa ajrigii sadaqada hor ilaahay aad u bixisay iyo ajrigii silatul arxaam iyo xigtada aad xidhiidhisay labadaa abaal ayay leedahay laakiin qof kaa fog haddaad ku bixisood siiso iyada lafteeda abaal la'aan ma dhacaysid oo ajriga iyo abaalka waad leedahay laakiin ajrigaaga iyo abaalkaagu waa kii sadaqada oo keliya oo qaraabada waxa ku soo kordhaya ajrigii labaad ee waxa weeyaan silada iyo xidhiidhinta qaraabada walaalayaal hada alxadiid waxa uu tusaale cad u yahay mowqifka saxaabadu ay ka qaadan jireen nusuustu marka ay ku soo degto marka ay aayaadka rabbi maqlaan marka ay axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam maqlaan siday ugu dhaga nuglaayeen ay u qaadan jireen bay daliil u tahay waxaa maanta aynu isweydiinaynaa innaka oo jannada ilaahay doonayna innakaoo jahanname inaynu ka badbaadna doonayna haddana may naga suurtowdaa xoolaha iyo maalka alla uu ina siiyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu deeqay ilayn waa bifadli illaahi waraxmatih maaha xooggeenna iyo xeeladeenna oo ilaahay baa inagu arsaaqoo ina siiyey oo hadduu doonana kaa qaadaya may naga suurowdaa maanta marka khayrka iyo wanaagga laynoogu baaqo marka sadaqada iyo waxbixinta laynoogu yeedho xoolahaynu ugu jecel lahay hor ilaahay inaynu u dhigno oynu nidhaahno jannaanu siisanaynaa jahannamana waxaanu rabnaa inaannu kaga badbaadno may naga suurowdaa taasi waa arrin u taalla ruux kastaoo mu'minah naftiisa iimaanka ku jira inuu tijaabiyo o uu imtixaamo oo uu u bandhigo bal mowqifka uu ka qaadanayo nusuusta sharciga walaalayaal akhraja alimaamu طabaraniyu can mucaawiyata bni xayda ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ina sadaqata asiri tudfi'u gadaba rabbi tabaaraka wa tacaala imaamu طabaraani waxa uu soo saaray xadiidka mucaawiya ibnu xayda uu warinayo inuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina sadaqata asiri sadaqada hoos wax loo bixiyaa iyadoo adig iyo alluuni aada isla og tihiin oon cid kale waxa weeyaan la dareensiin oon imaqlaa iyo i arkay aanay kaa ahayn ilaahay dartii hoos waxaad ugu bixisaa tudfi'u gadaba rabbi tabaaraka wa tacaala waxay bakhtiinaysaa cadhada rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa maanta inooga baahi badan inaynu hello waxaynu isaga bakhtiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhadiisa waxaa shakila'aana in fara badan oo acmaasha addoommada ka mida in fara badan oo macaasida iyo fisqiga lagu dhacayo ka midihii inay ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhogelinayaan laakin almu'min waalmu'minah laakiin qofka muuminkaa iyo gabadha mu'minaddii waxa ay ku dadaalayaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhadiisa bakhtiinaya waxa ilaahay ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisa lagu helaayo waxaana ka koowa ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii si hoosa inaad wax ugu bixiso sadaqada in hoos loo bixiyo iyo in kor loo bixiyo labaduba waa bannaan yihiin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi in tubdu sadaqaati fa nicimaahi wain tuutuuha wain tuutuuha wain tukhfuuha watu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayrun lakum in tubdu sadaqaat haddaad sadaqaadka muujisaan oo si calana oo babligoo la wada arkaayo caddaana aada u bixisaan fa nicimaahi waa wax wanaagsan oo aad la baxdeen oo ajrigeeda iyo abaalkeeda aada helaysaan waxaa lou yidhi wa in tukhfuuha haddaadse qarisaan bixinta sadaqada oo watu'tuuha alfuqaraa fuqaradana aad siisaan fa huwa khayrun lakum sidaas ayaa idin khayr badan sidoo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa min xadiidi abi hurayra ee rasuulku uu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh toddoba qolo in maalinta qiyaame ee bacadka iyo dhibaatada iyo kurbada badani ay taagan tahay toddoba qolo in ilaahay u hadhaynayo waxaa toddobadaa ka mid ahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh waxaa ka mid ahaa nin sadaqa la baxay oo qariyey oo ilaahay dartii u bixiyey ilaa aanay bidixdiisuba ogaan waxay midigtiisu bixisay waxay culimmadu markaa tilmaamaan midkee fadli badan inuu hoos u bixiyo iyo inuu kor u bixiyo waxaa ahlulcilmigu ay tilmaamaan inay tahay bixasabi alaxwaali waalmunaasabaat hadba xaaladda iyo munaasabadda sida ku habboon ee waxa weeyaan maslaxada iyo dheefta iyo nafcigu dadka ugu jiro ayaa fadli badan oo qofku ajriga iyo abaalka badan uu kaga helayaa oo marka maslaxadu ay ku jirto sadaqada si calan ah oo caddaana in loo bixiyo si dadka kale ay ugu daydaan ee dan guud iyo maslaxa caami ay timaado waxa afdal ah si caddaana oo calana in loo bixiyo si laysugu daydo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markay nimankii baahidu ay ka muuqatay ansaariyada ayuu yimaadeen ee nebigu sala allahu calayhi wasalam aad arrintaasi ay u raadaysay ee saxaabada uu ugu baaqay infaaqa iyo waxbixinta ee ay saxaabadii wax bixiyeen nin walba intuu gurigiisii ku noqday ayaa wixii uu karaayay gurigiisa uu ka soo qaado oo uu bixiyey ilaa waxa weeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam hortiisa sadaqaad fara badan lasoo tuuloo lagu soo ururiyey ilaa wejigii nebigu u dhalaalay oo farxad iyo bushaara ay ka muuqatay markuu arkay siday asxaabtii wax u bixiyeen markaa taasi waxay daliil u tahay marka dhibaatada caamka ee noocaas oo kale ay dhacdo marka maslaxad iyo dantu ay ku jirto si calana oo la wada arkayo caddaana in sadaqada loo bixiyo si laysugu daydo xaaladdaas inay afdal tahay in sidaa caddaankaa loo bixiyo laakiin marka aanay dani keensan in waxa weeyaan sadaqada la muujiyo oo dadku ay wada arkaan wax maslaxiina aanay ku jirin xaaladdaana waxaa afdal ah qofku inuu bixiyo isagoo isaga iyo miskiinka mooye cid kale aanay arkayn oo baynahu wa bayna allah ay sir u tahay marka calaa kullin labaduba waa arrin mashruuc oo sharciga ilaahay ku soo aroortay in hoos wax loo bixiyo iyo sir iyo in kor loo bixiyo si caddaana labada mid walibana munaasabadda iyo xaaladdeeda ay taagan tahay ay ku habboon tahay ayay ku fadli badan tahay walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu ku dadaallo infaaqa iyo waxbixinta وأخرج الإمام أبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وحاو رسولك صلى الله عليه وسلم صحابك كعب بن عجرة وكيري سيدا الإمام أبو يعلى وصوصاريه وحويا حديثك جابر ورينيه وحاو رسولك يري صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة صدقة waxay bakhtiisaa gafka iyo dembiga kamaa yudfi'u almaa'u nnaar siday biyuhu dabka u bakhtiiyaan sida dabka ololaaya marka biyo lagu shubo biyuhu ay dabka u bakhtiiyaan ayaa dembigana sadaqadu ay u bakhtiisaa allahu akbar maa afdala hadihi alfadiila maa afdala hadihi alsadaqa wa hada alinfaaq maxaa ka fadli badan waxa weeyaan sadaqada iyo infaaqaas fadiilada noocaasa maxaa ka fadli badan oo ka weyn waxaynu walaalayaal aad iyo aad ugu baahi badannahay inaynu hello wax dembiga inaga demiya waayo waxa shaki la'aana waxa weeyaan inaynu hadh iyo habeenba gafayno inay macaasi inaga dhacayso in waxa weeyaan qalbigeenna iyo badankeenaba macaasi fara badna ay ka dhacayso shaki ma laha oo indhaha aynu ka dembaabayno oo carabka aynu ka dembaabayno oo gacmaha aynu ka dembaabayno oo lugaha aynu ka dembaabayno xubnaheenna oo dhan in macaasida iyo dunuubta ay ka dhacaysaa waa shaki la'aan oo ma nihin dad macsuumiina oo dembiga laga dhowray sidaa darteed waxaynu aad iyo aad ugu baahannahay waxaynu dunuubta isaga bakhtiinno waxaynu ilaahay ridihiisa ku helno waxaynu cadhada alle isaga bakhtiinno dariiqada ugu dhowina waa alinfaaqu fii sabiili illaah imaamu axmed waxa uu musnadkiisa ku soo saaray وكذلك ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما والحاكم في مستدركه حديث عقبة بن عامر ورنيو إن رسولك يلي صلوات ربي وسلامه عليه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قال يزيد فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعك أو بصلة حديث إمام أحمد مسند كيسا وكسو ساري ابن حبان iyo ibnu khusaymana saxiixooda ay ku soo saareen xaakimkuna mustadragiisa uu ku soo saaray cuqbat ibnu caamir uu warinayo waxa uu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ruux waliba sadaqadiisa ayuu hadhsanayaa maalinta qiyaame ilaa dadka la kala xukumo waxa uu yidhi markaa yaziid oo ruwaadda xadiidka ka mid ah waxa uu ahaa abuu marsad midaanay maalini soo marin maalini may gafi jirin oo may seegi jirin ilaa maalin kastaba oo soo marta wuxuunbuu bixin jiray walow xabad basala ama kackaca ha noqotee macnaha haba yaraato oo xabad basalana ha noqoto kackacaa ha noqoto yacnii wuxuunbuu la bixi jiray maalinuuni hadday soo marto cadeedii soo baxday iyo maalintii soo martaba wuxuunbuu la bixi jiray waxaa walaalayaal halkaa laga garanayaa awalan ruuxu waxa weeyaan qofka muuminkaa wuxuu hadhsado maalinta bacadka iyo dhibaatadu ay taagan tahay maalinta kurubaadka iyo shadaa'iddu ay badanayaan yowmu alqiyaamah maalinta cadeedda madaxa laysku soo saarayo maalinta ay dadku wada dhididayaan maalinta dhididku uu dhulka toddobaatan xusul hoos u galayo dabadeed kor uu soo baxayo maalinta qof walba dhididkiisu camalkiisu intuu ha u gaadhayo ninuu kuraamaha u qabto ninuu jilbajo waxa weeyaan jilbaha u gaadho ninuu gunti qabadka u qabto iyo nin kuba haftoo gebigiisaba dhididkiisa u qarqiyaba maalintaa kurbada iyo dhibaatada iyo dhididka badan waxaad hadhsatood ku nasato waxa ugu khayr iyo fadli badan waxaad hor ilaahay ula baxday ee kaa horreeyey ayaa maalintaa hadhkuu noqonaya nin yaraysta iyo nin badsadaba walidaalika ayaa saxaabada rasuulku ay ahaayeen kuwo wuxuun la baxa walow haba yaraadee ukhti lmuslima wa akhilmuslim infaaq iyo sadaqada ha yaraysan inta yareed hayso ilaahay agtiisa way ka weyn tahay ma yara xataa adiga hadday kula yar tahay ilaahay waa badinayaa waanu kuu korinayaa ilaahay oo waa kuu siyaadinayaa oo alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa adcaafin kasiiratin laa yaclamuha ila allahu subxaanah ilaahay waa kuu libinlaabayaa xasanadiiba toban jeer ayaa lagu libinlaabayaa ilaa toddoba boqoloo jeer ilaa waxa weeyaan adcaaf ilaahay mooye cid kale aanay qiyaasi karayn waxaa laynooga baahan yahay ikhwaanii fillaah wa akhawaatii fillaah inaynu ilaahay darteed wax ula baxno oynu wax iska hormarinno maalintaa aynu hadhsanno oo bacadka iyo dhibaatada aynu kaga badbaadno nebigu sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi cadiy bni xaatim waxa uu leeyahy maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu allah axad idinka idinka midii ma jiro ilaa ilaahay waa la hadlayaa maalinta qiyaame laysa baynahu wa baynahu turjumaan iyadoo cid u kala afcelinaysa iyo turjumaan u dhaxeeya midna aanu jirin ayaa nin walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la hadlayaa fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam ruuxii midigtiisuu eegayaa wuxuu horo marsaday mooye wax kala arki maayo wayanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam bidixdiisa ayuu eegayaa wuxuu hormarsaday mooye wax kala arki maayo wayanduru bayna yaday falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhih waxau eegayaa hortiisa arki maayo naartii oo waxa weeyaan ku soo beegan oo wejigiisa soo qaabilsan mooye wax kala arki maayo waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam fattaquu nnaara walow bishiqi tamrah war haddaba naarta kaga gaashaanta oo iska ilaaliya oo naarta xaggeeda iska xijisiiya walow timir jeexeedna allaha ka yeele bal walaalayaal u fiirsada waxa uu nebigu inagula dardaarmay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waayo nebigu waxau ahaa raxiiman biummatih mid ummaddiisa u raxmad iyo naxariis badan mid aan ummaddiisa cadaab iyo cuquuba la doonayn ayuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi war naarta xaggeeda iska xijisiiya oo gaashaan isaga dhiga walow timir jeexeedna allaha ka yeele war naarta ha isku soo baxsanina oo cidlaha iska helina iyadoo wax idinka xijaabaya iyo wax idinka xigaatoona aanu jirin haddaba sadaqadu waa xijaabun min annaar nin yaraysta iyo nin badsadaba imaamu muslimna saxiixiisa waxa uu ku soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa naqasat sadaqatun min maal wma zaada allahu cabda bcafwin ila ciza wma tawaadaca axadu lilahi ila rafacahu allah waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sadaqadu ma nuqsaamiso maal oo waxa weeyaan sadaqo maal waxba kama nuqsaamiso cafwiga iyo saamaxaaduna ilaahay addoonka uguma kordhiyo ilaa cizi iyo sharaf mooyaane axadna ilaahay iskuma dhuldhigo oo ilaahay uma tawaaduco ilaa hadduu ilaahay isku dhuldhigase ilaahay waa kor yeelaa oo kor buu u qaadaa hada alxadiid waxa uu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sadaqadaadu maalkaaga inaanay nuqsaaminayn haddaad maalkaaga xisaabisoo tirisay ha is odhanin intaa haddaad bixiso maxaa kuu hadhi waayo allihii maalka ku siiyey ee adiga iyo maalkaagaba lahaa ayaa ballan qaaday waxaad isaga dartii u bixiso wax ka khayr badan inuu kuu soo weydaarinayo ilaahay waxau yidhi subxaanah wa huwa astaqu alqaa'iliin waman astaqu min allahi qiila laa axad waxau rabbi yidhi jala sha'nuh wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin wax allo waxaad bixisaan ee waxa weeyaan khayr iyo wanaaga eed ilaahay dartii u bixisaan ilaahay wuxuu idiin soo weydaarinayaa wixii aad bixiseen wax ka khayr badan cid wax arsaaqdana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu khayr badan ayuha alcabd wa ayatuha alamah waxa weeyaan ayuha almuslim wa ayatuha almuslima waxaad ogaataa adiga iyo maalkaaguba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin leh waxaad hanti haysato ilaahay baa ku siiyey oo kugu arsaaqay miyay caqli tahay miyay gar tahay miyaa wax qof muuminii waxa weeyaan uu ictiqaado ay tahay wixii ilaahay ku siiyey isaga inaad u diidda ilaahay ku siiyey inaad dartii u bixiso waayo waxa suurtagal ah haddaad ilaahay dartii wax u bixin weydo ood maalka ku gacan adaygto oo aad noqoto qof bukhli iyo gacan adayg ah oo gacantiisa iyo qoortiisu ay isku xidhan yihiin oo ku sifaysan waxa weeyaan jacaylka maalka wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid waana dabiicada insaanka ilaahay ku tilmaamay maal jacaylka iyo adduunyada inaan laga furfurayne haddaad sidaa noqoto waxa suurtagal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kaa siibo oo nicmada uu ku siiyeyba uu kaa qaado waayo nicmada alla ku siiyey haddaad ku mahadin weydo nicmadu ma daa'imto mana joogta ee way kaa guuraysaa mahadnaqa maalkana waxaa ka mid ah allihii ku siiyey inaad dartii u bixiso waxaa kaloo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay imaamu tirmidi waxa uu sunantiisa ku soo saaray xadiidka caaisha ay warinaysa inay tidhi annahum dabaxuu shaatan inay waxa weeyaan reer nebi muxamed ay qasheen lax lax ayaa ay qasheen markaasaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi caaisha maa baqiya minhaa caashaay neefkii waxa weeyaan adhiga ahaa ee aynu qalannay maxaa ka yaalloo ka hadhay qaalad maa baqiya minha ilaa katifuhaa caaisha waxay tidhi rasuulkii allow waxa weeyaan laxdii garabkeedii mooye wax ka hadhay oo yaallaa ma jiro oo bimacnaa waxa weeyaan laxda intii kale waan bixiyey waxase ka yaalla oo keliya garabkii ayuunbaan inoo reebay qaala baqiya kulluhaa hayru katifihaa waxauu nabigu sala allahu calayhi wasalam caashe ku yidhi dhammaanteed laxdii way wada hadho waa wada baaqi garabkaa aad reebtay ee inoo yaallaynu cunayna mooyaane allahu akbar waxa uu qofku isweydiin karaa neef gebigiisaba la wada qaybiyoo la bixiyey oo garab keligii ka hadhay siday suurtagal u tahay inuu yidhaahdo garabkani isagu baaqi maahee intii kale la bixiyaa baaqi ah waxay jawaabtu tahay baaqinimadu tii adduunyada ma aha baaqinimadu taynu indhaheenna inaku ku arkayna ma aha baaqinimadu tan inaku aynu arkayno aynu u jeedna ma aha ee waxa weeyaan ilaahay agtiisay kuu taallaa aakhiray baaqi ku tahay macnuhu waxa weeyi wax alla wixii aad bixisay ee hilibkii laxdaa ka mid ahaa waa wax aad inoo horumarisay oo aakhiro inoogu diyaar garaysan oo ajrigiisa iyo abaalkiisu aanu inaga dayacmayn laakiin inaku waxaynu cunnaa waa wax inaka ina galay oo inaku aynu isticmaalnay wax inaga horeeyana ma aha waayo ruuxu waxa uu cuno ama uu xidho ama hoyga u galo adduunyada inta isagu uu ka isticmaalaa waa in isaga ku baxday ee waxu baaqiya ma aha oo ka horeeya laakiin adduunyada waxaad ku leedahoo kaaga hadhaya waxa baaqi kuu ah waxa hantidaada rasmigii ay tahay intaad adduunyadaada ka bixiso bal walaalayaal halkaa u fiirsada hantidaada rasmiga ee maguuraankiihi waa maalkaaga intaad hor ilaahay uga bixisay oo intaa aad bixisay ayuunbaa hanti ah oo aakhire kugu sugaysa wax alla waxa kale ubadkaaga ku baxay ee ooridaada ku baxay ee naftaada ku baxay ee waxa weeyaan walaaladaa ku baxay ee xigtadaada ku baxay waxaa waxa weeyaan adigu aad reerkaaga ku kharash garaysay een ahayn waxaad ilaahay dartii u bixisay oo sadaqo hor ilaahay aad u dhiibtay aan ahayni waxaasi wax adiga ku yaallo baaqiya ma aha oo wax adiga kugu baxay laakiin waxaad hor ilaahay u bixisay ama aqaaribtii iyo xigtada ha ku baxo ama meel kale ha ku baxee ilaahay dartii wixii aad u bixisay ayuunbaa baaqi ah walaalayaal haddaynu dad islaama nahay waxaa waajib inagu ah inaynu rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam qudwo iyo tusaale ka dhiganno inaynu asxaabtiisii tusaale ka dhiganno nebigu sala allahu calayhi wasalam ibnu cabbaas sida uu warinayo saxiixaynkana ku sugan waxa uu lahaa kaana rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil waxaa ibnu cabbaas u lahaa rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqsisan ee ugu deeqda badan weligii wuxuu hayoo la weydiistay maya ma odhan gacantiisuna ma laaban kaana yunfiq wa yucطi caطaa'a man laa yakhsha alfaqra waxa uu bixin jiray oo uu maalka u huri jiray bixin iyo waxa weeyaan siin sidii qof aan weligiiba baahi iyo faqri ka cabsanayn waayo ilaahay buu ku kalsoonaa subxaanah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa uu ku kalsoonaa oo iimaanka iyo taacada iyo wanaagiyo khayrka ayuu ku dhargay oo uu ku qancay qanaacada ayaana ka khayr badan haninimada iyo hodantinimada laysa alghinaa can kahrati alcarad wa inama alghinaa hina nafs nin qanaaco leh ayaa hani ah idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku dunyaa sawaa haddaad qalbi qanaaco leh waxa weeyaan qalbigaagu yahay qalbi qanaaco leh oo ku qanacsan waxa alla uu siiyey haba yaraadee adiga iyo hantida adduunyo oo dhan ninka hela isku mid baa tihiin walaalayaal shaahidunaa min alxadiid nebigu wuxuu ahaa ajwad annaas wuxuuna ugu deeq badnaa bisha ramadaan marka malakul jibriil uu la kulmaayo haddaba maadaama nebigu uu ahaa ajwad annaas waa inaynu juudkii iyo deeqdii iyo waxbixintii nebi moxamed aynu ku dayanno sala allahu calayhi wasalam laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana walaalayaal infaaqa iyo waxbixintu fadligaa iyo wanaaggaasay leedahay waxaa haddaba isweydiin leh haddii waxbixinta iyo infaaqu fadliga intaa leegu leeyahay meelaha ugu muhiimsan ee wax lagu bixiyo maxaa ka mid ah ee qofku maalkiisa iyo hantidiisa uu huro waxaa ka mid ah almasaajid wamaa adraaka ma almasaajid masaajidadu waa goobaha ugu muhiimsan ee mudan maalka inuu qofka muuminkii ku bixiyo arrinka masaajidadu ma sahlana waa arrin aada iyo aada u culus ilaahayna karaamo weynuu siiyey haddaynu waxoogaa ka tilmaanno masaajidada iyo makaanada ay leeyihiin iyo darajada ilaahay u dhigay masaajidadu waa buyuutullaahi fii ardih waa guryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa uu nisbeeyey ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo haadihi almasaajid waa amaakinta loo khaas yeelay ee loogu talagalay in lagu muujiyo oo kor loogu qaado ilaahay magaciisa iyo xuskiisa ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa waa amaakinta loogu talagalay waa meelaan arrimo adduunyo iyo tijaaro iyo baayac mushtari aan loogu talagelin waa meel ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa uun lagu caddeeyo oo lagu badhax tiro oo ilaahay keligii lagu caabudo cid kale aan lagu caabudin waa maxalu nusuuli raxmati arxami araaximiin ilaaha raxmaddiisu ay ballaadhantahe waasica ay tahay raxmaddiisu maxalka iyo meelaha ay ku soo degto waa masaajidada rabbi waxa masaajidada sharaf iyo karaamo ugu filan ana allaha adaafaha ilaa nafsihi tashriifan wa tacdiima waxa masaajidada sharaf ugu filan in ilaahay u nisbeeyey naftiisa oo masaajidada ilaahay naftiisa u tiiriyuu yidhi anigaa iska leh sharfid la sharfaayo oo la weynaynayo darteed baa ilaahay masaajidada naftiisa ugu tiiriyey oo uu yidhi anigaale oo waa guryahaygii ilaahay subxaanahu wa tacaala guri wal oo adduunyada ku yaalla isagaa leh alcabdu cabduh waalmulku mulkuh waalardu arduh waasamaa'u samaa'uh addoonku waa addoonkiisii hantida iyo mulkiga adduunka yaalloo dhammi waa wax alla uu leeyahay dhulku waa dhulkiisii dhammaantii samadu waa samadiisii ilaahay subxaanah cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba isagaa mulkiyoo iskale haddana waxa gaar ahaan masaajidada naftiisa uu ugu nisbeeyo oo ugu tiiriyey rabbi waa buqcadaha iyo amaakinta masaajidadu fadliga iyo sharafta ay dheer yihiin meelaha kale marka waa idaafatu tashriif wa tacdiim waa sharafta iyo cadamada ay meelaha kale dheer yihiin ilayn lama sinna oo waa ka soocan yihiin amaakinta kale rabbi waxau idhi subxaanah waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidada allaah baa iskale ee cid kale ha ku caabudina oon alla ahayn ilaahay cid kale ha la wadaajinina ilaahay keligii caabuda oo cibaadada iyo taacada u badhax tira idan haadihi almasaajid sharaf intaasaa ugu filan inuu ilaahay yidhi anaa iskale ee keligay igu caabuda haadihi almasaajid sidaa darteed ayaa loogu diiday arrimaha adduunyada in waxa weeyaan lagaga shaqeeyo masaajidada dhexdooda oo imaamu muslim xadiidka uu soo saaraya abu hurayrana uu warinayo waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man samica rajulan yanshudu daallatan fi lmasjid falyaqul laa raddaha allahu calayk faina almasaajida lam tubna lihada waxau nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa maqla nin ku yaboohinaya baadi masaajidka dhexdiisa oo le waryaa arkay shaygii iga lumay waxau rasuulku yidhi war ninkaa waxaad ku tidhaahdaan laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo oo dibba ha u arkin waa ducaa'un calayh waa habaar la habaarayo weliba waxaad u raacisaan fa ina almasaajida lam tubna lihada waayo masaajidada waxaa looma dhisin waxaa loo dhisay in ilaahay cibaadadiisa lagu muujiyo in tawxiidka alle lagu caddeeyo in ilaahay keligii lagu caabudo ee arrimo adduunye looma dhisin waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka sunanta ku sugan ee nasaa-i iyo tirmidi iyo kayrkoodba ay soo saareen waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa ra'aytum man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjid faquluu lahu laa arbax allahu tijaaratak haddaad aragtaan nin masaajidka dhexdiisa wax ku iibinaya ama wax ku iibsanaya waxaad ku tidhaahdaan laa arbaxa allaahu tijaaratak ilaahay ganacsigaaga kuma macaashsiiyo macaash iyo ribxi ha ka helin ku khasaar oo habaarkaa waxa weeyaan ku dhaha maxaa loogu habaarayaa inaanu ka macaashin tijaaradiisa uu ku khasaaro maxaa qofka baadidiisii ka yaboohiye loo leeyahay alla kuuma soo celiyo waayo masaajidku meel adduunyo loo dhisay ma aha ee waa meel ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa loo dhisay waxaa makaano iyo sharaf masaajidada ugu filan inuu ilaahay ku tilmaamay inay yihiin meeluhuu rabbi ugu jecel yahay abu hurayra xadiidka uu warinayo ee fii saxiixi muslim waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam axabu lbilaadi ila allahi masaajiduhaa wa abgadu lbilaadi ila allahi aswaaquhaa dhulka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay masaajidada dhulka wuxuu ilaahay ugu necab yahay suuqyadeeda waxay culimmadu ku fasireen waaye masaajidadu liannahaa buyuutu taaca wa asaasu taqwa wa maxallu tanazuli araxamaat waltaqarubi ila allah maxaa masaajidada ilaahay u jeclaaday waayo waa guryihii ilaahay lagu caabudayey ee lagu aasaasay ee waxa weeyaan lagu dhisay ilaahay cabsidiisa ee raxmadda rabbi ay ku soo degaysay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayey markaa buqcadda ama meesha masaajidku waxay ku sharaf badatay maaha dhul ahaanteeda ee waa maa yajri fiiha min altaacati waaliimaan waa waxa dhexdeeda lagu samaynayo ee taacada iyo iimaanka iyo khayrka ah ayay buqcadaha kale kaga sharaf badatay waxay aswaaqduna ku noqotay meelaha alla ugu necab yahay liannahaa maxalu afcaali shayaaiin min alkishi waalkhiyaanati waalkadib wa saa'iri alcisyaan waayo waa meelaha shayaadiinta afcaashoodu ay ka dhacdo jin iyo insiba hadday khiyaano tahay hadday been tahay hadday macsiyo kale tahay waa meelaha shaydaanku usoo shaqo tago sidaa darteed ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam u tilmaamay ilaahay dhulka meeluhuu ugu jecel yahay inay yihiin masaajidada meeluhuu ugu necab yahayna ay suuqyada yihiin walidaalik ayaa ruuxa muuminkaa ay tahay meelaha alla uu jecel yahay inuu ku badnaado meelaha alla uu necab yahayna uu iska ilaaliyo waxaa sharaf iyo makaano masaajidada ugu filan in nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu madiine u hijrooday ee ugu horraysa ee u tegey waxa muhimadihii ugu horreeye uu sameeyey camalkii ugu horreeye uu ku bilaabay wuxuu ahaa inuu amray biminaa'i lmasjid masjid in la dhiso intaasoo howlood iyadoo ay u taalla nebiga sala allahu calayhi wasalam oo acmaasha iyo howlaha iyo xil ka saarani uu fara badan yahay haddana camalka ugu horeeya wuxuu ka dhigay binaau lmasjid lima lahu min alahamiyati bimakaan waa sharafta iyo makaanada uu leeyahay waxaa makaano iyo darajo ugu filan masaajidada ana allaha subxaanahu wa tacaala shahida licummaari almasaajidi biliimaan kuwa masaajidada camira xisan wa macnaa tacmiir xisiya iyo mid macnawiyaba waxa ilaahay uga markhaati kacay inay iimaan leeyihiin wa kafaa billaahi shahiida cid marag iyo markhaati furtana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuugu filan rabbi waxau idhi jalla shaanuh inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billahi walyawmi alaakhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين waxaa la yidhi subxaanah waxa masaajidada ilaahay camira uun kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo maalinta qiyaame ee salaada ooga zakadana bixiya een alla mooye axad kale ka cabsan alla ilahe kuwaasaa xaqiiqaa oo la hubaa inay hanuuneen oo hidaayada ay heleen wacasaa min allahi waajibah sida ibnu cabbaas uu yidhi ma aha taraji iyo wax la rajaynayo laakiin waa xaqiiqa hubaal ah oo dhacaysoon dhalanteed iyo dheeldheel ahayn waxaa xaqiiqo ah inay kuwaasi hanuuneen walaalayaal tacmiiru lmasaajid waa laba tacmiir macnawiya iyo mid xisi ah masaajidada in la dhiso in la daryeelo la ilaaliyo in la nadiifiyo wixii aan laayiq ku ahayn laga ilaaliyo waa tacmiir xisi ah oynu arkayno waxaase taa kasii muhiimsan in tacmiir macnawi ah macnawiyan in loo camiro oo cilmi lagu camiro oo cibaado lagu camiro oo taacaadka iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu camiro iyo tacliimta waxaa ahamiyad iyo makaano iyo darajo masaajidada ugu filan in ilaahay subxaanahu wa tacaala u diyaargareeyey cidda ku soo noqnoqotee masaajidada aan ka qoob qaadin cidda had iyo habeenba ku warwaraysa masaajidka siday ugu cibaadaysan lahayd kuwaa ilaahay wuxuu ku marti qaaday kuwaa ilaahay wuxuu ku karaameeyey inuu jannada uga diyaargareeyo mar kastoy ku kal lahaan ama ku caraabaan galab iyo aroorba xilli kastoo ay tagaan martisooriyo ayaa ilaahay jannada ugu diyaargareeyey waa abaalmarin iyo abaalgud ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ay ka helayaan markay guryihii ilaahay ka dhigteen meel ay ku noqnoqdaan waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi sida saxiixaynka ku sugan man hadaa ila almasjidi aw raax acadda allahu lahu fi ljannati nuzula kulamaa hadaa aw raax waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man hadaa ila almasjidi aw raax qofka masaajidka u ka laha ama ku caraaba waxaa la yidhaha quduwigu waa ka lahaada aroortii iyo gelinka hore rawxaduna waa caraabaha iyo socodka wixii zawaalka ka dambeeya ee gelinka dambe qudwatan wa cashiya gelin hore iyo gelin dambe socodkooga ayaa quduwiga iyo rawxada lakala yidhaah markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi man hadaa ila almasjidi aw raax ninka masaajidka u ka lahaa aroortii amase galabtii u caraaba ee gelin hore taga ama gelin dambe acadda allaahu lahu fi ljannati nusulaa ilaahay jannada wuxuu ugu diyaar gareeyaa martisooriyo iyo diyaafo ayuu ilaahay ugu diyaar gareeyaa kulamaa hadaa aw raax mar kasta oo waxa weeyaan uu ku kallaho amase uu ku caraabo